waysadu yani markaa jabi mayso sheikhu markaysaga waxaan markaa xoogaa waa tacqiibinaya wuxuu leeyahy mathaluu lahu bihadayn alaslayn asalka kalena waxa uu yahay ribadu markaysaga inay xaaraan ku noqonayso burka tucmiga waa ka ixtiyaad badan yahay markaysaga waxaan markaa xafnada ama sacabka markaysaga xaaraantinimaynta la xaaraantinimaynayo marka laga eego tacliilka kayl lagu cilaynayo oo qolada markaysaga kayl ku cilaysay ka'anama markaysaga inta yara qariirkaa beddelka laysku bedelayo inay markaa riba aynay gelaynin oo ay banaynayaan bay markaysagaa u eg tahay inay banaynayaan oo asalkii bay markaysaga waxaa taksiis kula noqotay waxay tilmaamaya waa laga reebay suurada noocaas ah marka waxa uu sheikhu yidhi markaa shanqiidi qultu masaluu lahu bihadayni lmihaalayni wayadharu lii anahumaa raajicaani litarjiixi alcillati alatii lam tukhasis asluha cala latii lam tukhasis aslaha cala alatii tukhasisuhu kama taqadama fii qawlihi waltuqadiman waltuqadima maa asluha tatrukuhu mucamama yacni waxa uu tilmaamayaa markaysaga waxaa noocii hore inay u noqonayso aynu hore usoo aragnay sidaas iyada ah ayaa markaysaga ii muuqato daahir ilaa abuuri sidaas iyada abaa markaysaga waxaa daahir ilaa abuuri markaysaga oo markaa yani xoogaa markaa fiican buu tilmaamaya waa dhici kartaa markaysaga waxaad markaa in misaal keligii laba markaa yacni qadiyo oo kala duwan in labadaba loo misaaliyo oo xaggana tusaale u noqon karo xaggana tusaale u noqon karo waa suurtoobi kartaa daatiyatan qadim qadim horumari buu ku yihi daatiyatan mid daatada loo nisbeeyey cillada daatada ay cillatan daatiyatan cillo daatada shayga loo nisbeeyey wasfi qaa'im oo maxalka ku qumay ah waxaad ka hormaraysaa cillo markaysa waxaan xukumka loo nisbeeyeyoo yacni markaa sharciga xaggiisa laga ogaaday inuu xukun ahaan maxalka ugu tacalluqo sida najaasada iyo tahaarada iyo xilliga iyo xurmada wa daata tactiyatin qadim waxaad kaloo hormaraysaa ti markaysagaa gudubka u saaxiibka ahaydna hormari oo waxaad ka hormaraysaa waxa weeye ti markaa qusuurka u saaxiibka ahayd ee maxalkaa ku koobnay wama xtiyaatan ay waqadim hormari ma xtiyaatan maa culimat wixii la ogaaday muqtadiyatan inay tahay mid keensanaysa ixtiyaatan ixtiyaad keensanaysa waxaad ka hormaraysaa ti markaysagaa yacni la ogaaday inaynay ixtiyaad badan keensanaynin waqadiman maa xukmu asliha jara mucallalan wafqan ladaa man hadara bacda alxaqiiqiyi ata alcurfiyi wa bacda haadayni ata sharciyu wa fi lxuduudi alashharu lmuqadamu wamaa sariixan aw acama yuclamu waqadiman hormari buu maa xukmu asliha wixii xukunka asalkiisu jaraa u dareeray mucallalan xaaluu yahay markaysagaa mid la cileeyey wafqan yani markaysaga waxa lagu cileeyeyna markaysaga waafaqsani laysku waafaqsan yahay lagu cileeyey ladaa man habara ciddii markaysaga yani tagtay ee usuuliyiinta agtooda yani marka ay isku waafaqsan yihiin waxau inoo tilmaamayaa hadday cilladu markaa tahay mid laysku waafaqsan yahay oo xukunka asalkiisu inuu mucallal yahay laysku waafaqsan yahay oo cilladaa lagu cilaynayo waa markaa yani waa laga hormarinayaa ti waxa weeye cilladiisa markaysagaa laysku khilaafay cillada xukunka asalkiisa laysku khilaafay yani waayo markaysagaa waa ka xoog badan yahay sababtaasaa looga hormarinaya marka xukunka asalka inuu mucallal yahay haddii laysla ogoliyo o laysku waafaqsan yahay cillatu fulaaniye cillada la yidhahdana lagu cilaynayo yacni qiyaas kale uu caarido qiyaaskaa kale markaysaga xukunka asalkiisu inuu mucallal yahay aan laysla ogolayn ama xukunka asalkiisu inuu mucallal yahay waa laysla ogol yahay waxaa laysku khilaafsan yahay cilladu tay tahay oo midba mid buu ku sheegay waxaa la hormarinayaa oo quwo badan ka xukunka asalkiisa cillada uu leeyahay laysla ogol yahay iyo noocay tahayba laysla garanay marka waxyaalihii markaysagaa cillada lagu qadcin jiray ee qiyaasku markaysagaa maqtuuca ku noqon jiray ayaynay ka mid tahay oo hore ayuu markaysagaa kuugu soo sheegay oo in yani markaysagaa nooca markaysagaa qadciga in marka ay noqoto ayuu markaa kusoo tilmaamay waqadiman hormari buu ku yihi maa xukmu asliha wixii xukunka asalkiisu jaraa uu dareeray mucallalan xaaluu yahay mid la cileeyey wafqan markaysaga waafaqsan in laysku waafaqsan yahayna lagu cileeyey ladaa man habara ciddii markaysa waxaad markaa tagtay agtooda yacni ay isku waafaqsan yihin oo isla ogolyihin oo usuuliyiinta ka midi asalna waxaa looga jeedaa markaa xukunka asalka waxaa laga tilmaamayaa daliilkii markaysagaa xukunka bacda alxaqiiqiyi ata alcurfiyi bacda alxaqiiqiyi xaqiiqiga dabadii ayuu ata alcurfiyu curfigu uu yimi kii curfiga loo nisbeeyey wa bacda haadayni labadaa dabadeedna ata sharciyu sharciga kii loo nisbeeyey ayaa yimi nusakha qaarkood waxa weeye shadriga horey khilaafayaan oo si kale usoo naqlinayaan marka calaa kulli xaal waana isla macne sida yani markaa ay usoo naqlinayaane kale iyo sidan waa isla macne waxa uu inoo tilmaamayaa haddii wasfiga wax lagu cilaynayaa mar wuxuu noqon karaa inuu xaqiiqi yahay mar wuxuu noqon karaa inuu curfi yahay mar wuxuu noqon karaa inuu sharci yahay waxaa la hormarinaya inuu xaqiiqi yahay baa laga hormarinaya inuu curfi yahay inuu curfi yahayna waxaa laga hormarinaya inuu sharci yahay inuu xaqiiqi yahay baa laga hormarinaya inuu curfi yahay inuu curfi yahayna waxaa laga hormarinaya inuu sharci yahay yani sidaas iyada ah ayuu marka waxa weeye inoo tilmaamay horena waa inoogu soo sheegay oo kitaabka awalkiisi baynu hore ugu soo maray wa huwa lilugati walxaqiiqa yani marka waa kii markaa hore kugu soo tilmaamay bacda alxaqiiqiyi xaqiiqiga dabadii buu ahaaday ata alcurfiyu ataa miduu marka ataa uu yimi alcurfiyu kii curfiga loo nisbeeyey xaqiiqiga dabadii buu yimi ay ata alcurfiyu bacda alxaqiiqiyi wa bacda haadayni labadaa dabadeedna ata asharciyu kii sharciga loo nisbeeyey baa yimi wa fi lxuduudi alashhaaru lmuqadamu walashhaaru markaysagaa ka markaa caanka ayaa almuqadamu la hormarinaya fi lxuduudi xuduudda markaa gudaheeda waxyaalaha markaa tacriifaadka wax markaa la tacriifinayo wamaa sariixan aw acama yuclamu waxaa kaloo la hormarinaya maa sariixan wixii markaysagaa maa yuclamu wixii la og yahay sariixan marka inuu sariix yahay lagu og yahay ayaa laga hormarinaya wixii aan sariixnimo lagu ogey aw acama markaysagaa wixii markaa yani caamnimo lagu og yahay ayaa laga hormarinayaa inuu ka nafci badan yahay darteed ayaa laga hormarinaya wixii markaa khaasnimo lagu og yahay oo marba marka ka caamnimo basa waa ka nafci badan yahay marka waxa weeye mar inuu ka nafci badan inuu ka marka caamnimo badan yahay baa laga hormarinayaa inuu waxa weeye ka khaasnimo badan yahay wamaa yuwaafiqu linaqlin mutlaqa ay wayuqadamu waa la hormarinaya ama walmuqadamu ka la hormarinaya maa yuwaafiqu waa wixii waafaqaya linaqlin markaysagaa naqli luqadii markaysagaa laga raro yani markaa wixii waafaqaya weeye ama sharcigii laga naqliyo mutlaqan xaalu yahay markaysagaa mid la ilaaqay oo aan la kala farqin waxaa laga naqlinaya yani markaysagaa inuu yani yahay yani luqawi yahay iyo inuu kayrkii yahay aan la kala farqinin walxaddu saaira rusuumi sabaqa walxaddu xadku yani sabaqa waa ka hormaray saaira rusuumi yani tacriifaadka kale waa ka hormaray a waxau inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yani tacriifaad ashyaa la tacriifinaya hadday iscaaridaan sidee loo kala qadimaya waxau inoo tilmaamayaa waxyaalaha lagu kala arjaxo tacriifaadka waxaa ka mid a ama xuduudda xuduudda hadda loogama jeedo tii markaysa waxaan markaa kitaab ulxuduud la odhan jiray ee mubawabka ku ahayd fii kutubi lfiqhi loogama jeedo iyo fii kutubi lxadiid ee xuduud waxaa laga tilmaamayaa iyo tacriifaat baa looga jeedaa tacriifta ashyaada la tacriifiyo ee la qeexo taasaa markaysagaa loo jeeda waa mida shuurada iyo wuduuxa waa lagu kala arjaxaa hadduu xad awdax yahay oo cadaan cadaansho badan yahay oo muuqasho badan yahay ka waadixa ah waa laga hormarinaya awdaxa la hormarinaya waadixa laga hormarinaya hadduu xad sariix yahay oo ma uu yahay mid markaa sariix ku ah marka arrinka midna uu yahay hayru sariix uu yahay oo tajawus baa ku sugan ama ishtiraak baa ku sugan laakiin qariinaa wehelisa a ba haddii markaa xuduudda waxyaalaha laga manciyey waxaa ka mid a waxa wax lagu tacriifinayo shuruudihiisa waxaa ka mida inaanu majaaz ahayn waa in markaysaga aanu qariib ahayn waa in marka waxa weeye aanu ahayn markaysaga mushtarak waa inaanu ahayn yacni umuuraha noocaas oo dhan baa ka mid ahayd waxyaalihii markaysaga loo shardinayay waxay culamada markaysaga yacni in badan oo ka midii banneeyeen majaazki waa bannaan yahay bay yidhaaheen xadka hadduu galo haddii markaysagaa qariino markaysagaa macnihiisa cayimaysa hadday weheliso xaalkaa waa bannaan yahay saas si la-eg xadki markaysagaa lafdi mushtaraka in wax lagu taxdiidiyo iyada lafteeda markaysaga waa bannaan tahay qariino markaa cayimaysa macnaha looga jeedo hadday weheliso xaaladaana markaysaga waa bannaan tahay marka waxa weeye xadkii sariixa ahaa ee bimacnaa xaqiiqe erayada ku ah ee markaysagaa macnaha yacni kelida u ah lagu tacriifiyey waa ka fiican yahay oo waa laga qadimayaa oo waa laga arjaxayaa xadkii markaysa waxaan markaa xoogaa wuduuxiisa wax ku sugan yihiinoo majaaznimo ay soo gashay ama mushtaraknimo ay soo gashay laakiin qariina cayimaysa macnaha looga jeeda ay weheliso waxaa laga qadimayaa ilaa haddaan qariina wehelin xadnimoba uma suubamo markaysaga waxba taqdiimba ma yaalle waa tuurba weeyaan a in la qaatoba markaysaga maaha walow cidiba inay acidiba inay caaridinbe saas si la-eg yani markaa cilladu ama marka waxa weeye xadka la tacriifinayaa baan ujeedaa xadka wax lagu tacriifinaya inuu isagu yahay markaa mid caam ah waxaa laga hormarinaya inuu yahay markaa mid akhas ah sababta looga horumarinayaana waa ka nafci badan yahi oo suwarka soo gelaya ayaa ka fara badan markastoo suwarku ka bataana waa ka nafci badan yahay sidaas aawadeed baa loo qadimaya wixii naqli waafaqaya yani iyo wixii yani markaa naqli aan waafaqayna asalkii inuu ku soo arooray markaa lagu xambaarayo labada markaysaga waxaan markaa iyamaa la hormarinaya kii naqliga waafaqaya laga hormarinaya ka markaysagaa naqliga yani markaysaga waxaan markaa ka naqliga markaa yani waafaqaya macnahaasi inuu markaa lafdigaasi manquul yaho macno kale loo raray oo macnihii xaqiiqiga ah ee uu sharci ahaan xaqiiqada ugu ahaa ama luqa ahaan xaqiiqada ugu ahaa laga raray oo macno kale loo naqliyey oo uu manquul yahay baa laga hormarinaya inaanu manquul ahayne macnihii luqawigaa kusoo arooray oo haddii la yidhaahdo ereyga iimaan ma macnihii luqawiga oo tasdiiquu kusoo arooray markaysagaa mise waa manquulo markaysagaa sharci ahaan baa macno kale loo naqliyey oo salaa ma macnihii luqawiga ahay ee ducada ahaabuu kusoo arooray mise markaysagaa sharci ahaan baa macno kale loo naqliyey oo markaysagaa cibaadatun datu yani datu aqwaalin wadatu datu aqwaalin wa afcaalin maksuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliimi ma saasaa markaysagaa la odhanayaa oo salaad waxaa la yidhahaa cibaadada gaarka ah ee markaysagaa takbiirta lagu furfurto ee lagaga baxo markaysagaa lagu khatimo salaamo naqsiga ee aqwaasha iyo afcaasha u saaxiibkaa taasaa la odhanayaa macnahaasaa loo raraa la odhanaya mise waxaa la odhanayaa macnihii luqawiga ahaabaa salaad joogtaayo waa ducadii salaadana ducaa lagu magacaabay laakiin shuruudunbuu sharcigu usii dhigay oo markaysagaa yani mashruudkii yani markaa ducadii waa mashruud oo waa shay shardiya loo dhigay shuruud kalea wehelisa shuruudda markaysagaa kale wehelisa unbaa lagu kabay oo lagu sii xadiday laakiin macnihii luqawigaa buu taagan yahay waxa fiican in la yidhahdo waa manquul kufriga ma in la yidhahdo waxa weeye waa manquulo markaysagaa sharcigaa lagu naqliyey mise waxa weeye macnihii luqawigaabuu ku yimi oo jaxdiga ah labada markaysagaa iyamaha markaysagaa fiican in la yidhahdo waa manquulo sharcan baa loo naqliyaa ka fiican in la yidhahdo waxa weeye waa macnihii luqawiga ahaabuu ku yimi oo asalkiisi luqa ahaan buu joogaa in la yidhaahdo saasaa fiican yani marka waxaa ka fiican in la yidhahdo waa la naqliyo sharcan baa loo naqliyey sharcan ayaa loo naqliyey waxaa laga naqlinayaa waxaan farqi kale lahayn inuu markaa sharci yahay iyo inuu luqawi yahay farqi ma kale laha wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye xad iyo rasmi ay markaa istacaarudaan oo tacriifka ashyaada la tacriifiya markaysagaa wuxuu noqon karaa markaa yani tacriifun bilxaddi iyo tacriifun markaysagaa birasmi saddex qaybood baa loo qaybiya marka shayga waxa weeye in markaa xad lagu tacriifiya xadku waxa weeye shayga daatadiisa waxa ah ee isaga daat ahaan ugu sugan in lagu qeexayo oo lagu sharxayo markaa weeyaan a yani markaa rasmigana waxa weeye shayga waxyaalaha markaa yani sifaadka kusoo darinaysa sifaadkiisa in lagu sharxo ama lagu qeexa ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye sifadiisa in lagu qeexo iyo markaysagaa in daatadiisa waxa ku sugan lagu qeexo in daatadiisa lagu qeexo lagu markaysagaa tacriifiya waxay ka roon tahay oo laga horumarinaya in rasmigiisaoo markaysagaa sifadiisa markaysagaa lagu qeexo oo in lagu yidhahdo insaan maxaa la yidhahdaa taa xayawaanu naatiq waxa weeye waa noole hadlaaya waxay ka fiican tahay inaad tidhaahdo markaysa waxaan markaa xayawaanun maashi a waa xayawaan socda ama xayawaanun markaysagaa daaxik waa xayawaan qosla ashyaada noocaas oo kalea markaysaga waxaan markaa inaad yani ku tacriifiso yani markaa waxaa ka fiican inaad ku tacriifso yani markaa xadka yani tacriifka daatiga inaad daatiyaadka ku tacriifisaa ka fiican wuxuu ku yidhi wa fi lxuduudi alashharu lmuqadamu walashharu ka markaa caanka ah ee waadixnimada badani almuqadamu ka la hormarinayo weeye fi lxuduudi xuduudda gudahooda wamaa sariixan ka la hormarinayaa waxa uu ahaaday yani markaa maa sariixan ay wa yuqadamu waa la hormarinayaa mmaa yuclamu wixii lagu ogsoon yahay sariixan inuu markaa yahay mid sariixa uu yahay waa mafcuulkii labaad sariixan inuu markaa yani ku cad yahay oo waadix uu yahay oo aad u cad yahay taasaa markaysagaa laga hormarinayaa inaanu markaysagaa wuduuxiisu aanu aada u badnayn aw acama ama in lagu ogsoon yahay inuu yahay mid caam ah oo caamnimo badan oo ka kale ka caamnimo badan baa laga hormarinayaa inaanu waxa weeye khaasnimo yani ka khaasan yahay wamaa yuwaafiqu ay wayuqadamu waa la hormarinayaa maa yuwaafiqu ama wamaa yuwaafiqu wuxuu waafaqaya linaqlin markaa raritaan macnihii luqawigaa ama sharcigaa laga raray mutlaqan xaalu markaa naqligaasi yahay mid la ilaaqay waxaa laga rarayaa oo sharciga luqawi ku yahay aan la kala farqina yuqadamu waa la hormarinaya ama yurajaxu waa la arjaxaya walxaddu xadku saa'ira rusumi sabaqa sabaqa waa ka hormaray saa'ira rusumi markaa tacriifyada kale ee markaa yani ashyaada caradiyaadka iyo waxyaalaha markaa sifaadka lagu tacriifiyo waxaa laga hormarinaya waxa daatadiisii oo xadkii ah in lagu tacriifiyo wqad halat murajaxaat faactabir waclam biana kulaha laa yanxasir qudbu raxaha quwat lmadina fahiya lada tacaarudin maina waqad khalat waa soo socotay buu ku yidhi wadaadow murajaxaatun waxyaalo wax kala arjaxa ayaa soo socda ee factabir markaa tixgeli buu ku yidhi waclam waxaad ogaataa bianna kullahaa in dhammaanteed laa yanxasiru aanu koobmaynin ee markaa bacdigeed baa markaysagaa yacni koobi kare ee dhammaanteed inay wada koobantaa ma suuroobayso a cumuumu salbi baa layaha waa inagii hore usoo aragnay qudbu raxaha quwatu lmadinna fahiya ladaa tacaarudin maina qudbu raxaha yacni birta ay ku wareegaysaa quwatu lmadinna waxa weeye marka waa maluhu inuu xoog badan yahay weeyi raxa waxaa la yidhahdaa midxinka markaysaga yani qaybta hoose ayaa la yidhahdaa qudbina waxaa leeyahay birta ka taagan baa la yidhaahdaa noocan markaysaga waxyaalaha markaa yani wax midximinaya markaysaga waxaan xoolaha iyo marka ay yani loo loogu talagalo adigu calaa kulli xaal yani markaa malaa beledkan lagama yaqaanaya xaggaas adigu koonfurta iyo meelahaasaa laga isticmaalaaya yani markaa saliidda iyo marka la doonayo in laga soo saaro ashyaada markaysaga waxaan waa lagu samaynaya markaa yani noocaas oo kale waa lagu sameeya markaa midixinka markaa birta xagga dhexe kaga taalla ee markaa lagu wareegayaa yani waxa sidaasoo kale uga dhigani a waa markaa isticaara weyi quwatu lmadinna waa maluhu inuu xoog badan yahay weyi yani markaa waxa wey fahya markaa iyadu ladaa tacaarudin marka waxa weeye ma'inatun waa calaamad weeye ladaa tacaarudin marka yani tacaarud uu dhaco oo yani iska hor imaansho u yimaado waa markaa yani calaamad tarjiix kuu tilmaamaysa waxau inoo tilmaamayaa hadalkii markaysaga yacni waxa uu ku soo gabagabeeyey markuu noocyaal badan kaa tusaaleeyey dhammaan waxa aan ku sheegay xasrin ugama jeeday waa tamhiil iyo tusaalayn tusaalayaaluun baan ku siinayey yacni intaan kuu sheegay ayuun baan doonayay inta kale aanan kuu sheeginna inaad uga qiyaasato in murajaxaadka la wada koobaa oo dhammaan laga soo horka wareegaano wax dhici kara ma aha yacni markaa mi'aad ama aalaaf bay gaadhi karaan yacni wax la koobi kara ma aha laakiin maxaa markaysaga xo daabid uho lagu garan karaa daabidka lagu garan karaa waa quwatulmadinu wax maluhun haalib yeelaa inuu meesha yaallo oo la odhan karo suuradaasi suuradaa waa ka xoog badan tahay alleelay malaho yacni waxa weeye inuu halabatu danni waxay tilmaamaysaa inay suuradaasi ka xoog badan tahay murajaxaadka wax lagu kala arjaxayaa baabkay doontaba ha noqotee waa quwatulmadinada ah ah laakiin suwarkan laguu sheegayo tamhiil iyo tusaalayn baa looga jeedaa xasrin lagama tilmaamay waqad khalat waa soo socotay buu ku yihi oo waa soo yani markaa waa ina martay oo waa ina dhaaftay murajaxaatun waxyaalo wax kala arjaxa ee factabir markaysa waxaan markaa tixgeli oo bimacnaa waxa weeye kuwaan kuu sheegay kuwo kalaanan kuu sheegin uga sii qiyaaso waclam waxaad ogaataa ilaa ictibaarku waxa weeye qiyaaskii weeyi qiyaas weeyi maxay aayaddii ahayd ay qiyaas ka daliishan jireen factabiruu ya uli labsaar marka waxa weeye waa suuro markaysa waxaan markaa suuro kale in loo gudbiyo xukumkeedii oo lala ilxaaqiyo marka waxa weeye kuwa aan kuu sheegay kuwa kale aanan kuu sheegin uga qiyaaso waclam waxaad ogaataa bianna kullahaa in dhammaanteed laa yanxasiru aynay koobmaynin dhammaanteed koobi mayso wax lagama jeedo wax ka midaba lama sheegi karo laga tilmaami maayo ee waxa weeye markaysaga waxaa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa cumuumu salbi baa laga tilmaamaya laa salbu lcumuum yani waxa weeye cafwan waa cabsiga salbulcumuum baa laga tilmaamayaa ee cumuumu salbi laga tilmaami maayo in waxa weeye in dhammaan la wada koobaa inaynay suuroobayn ee bacdi in la koobaa markaa suurtoobi karta yacni bacdi in la koobo ayaa suurtoobi karta laakiin dhammaan in la wada koobaa ma dhici karto oo marka waxa weeye waxaa lama koobi karo laa yanxasiru kullaha haddii lagugu yidhaahdo yani markaysa waxaan ila waxa weeye huwadu iminka kulligay u noqonaysaa marka waxay ka dhigan tahay fii quwati in la yidhi laa yanxasiru kulluha saasay ka dhigan tahay laa yanxasiru kulluha marka sidaasoo kale la yidhaahdo waxa markaysaga ay aqbali kartaa in loo jeedo dhammaanteed lama koobi karo oo waxbaba lagama sheegi karo iyo dhammaanteed lama koobi karee bacdigeed baa la koobi karaa a bacdigeed ayaa markaysagaa la koobi karaa hadda waxaa looga jeedaa waxa weeye midna salbulcumuum baa la yidhahdaa midna cumuumu salbi baa la yidhahdaa baabulcumuum markaynu maraynay baynu markaysagaa kusoo sheegno halkaasaynu kusoo dhaafnay marka waxa weeye waxaa loo jeedaa salbulcumuum laa cumuumu salbi saasaa loo jeeda shaacirka waxa uu yidhi macno isagoo tilmaamayey dunuub markaa lagu masabiday ayuu markaysagaa sheegayey markaasaa wuxuu markaa uu yihi dembiyadii markaa loo nisbeeyey lagu markaa masabiday ayuu wuxuu markaa uu yidhi ha waxa uu yidhi ha demban laysa demban kullahu lam asnaci yacni dembi markaysaga waxaan markaa kulluhu iyo kullahu labada mid walba waa loo dabdiyey ها يعني قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه يعني أم الخيار قبل لا يلادا وحي مركا يقول شيء قطايا يقول مصبدي ذنبيه أنا لما أنت السمين لما أنت السمين ما وحوقت شيء بعض جيد بان سمين مثل كل جيد مدبك ما السمين لفظا مد والبا مركا يسقى سورتومي كرتا أو وحي أقبلي كرتا مركا يسقى إنه مركا تلماميو dunuubtaa markaysa waxaan markaa bacdi aan sameeyeen ma wada samaynin saasay markaa aqbali kartaa waxay kaloo aqbali kartaa in markaa looga jeedo waxa weeye yani markaa waxbaba kama samayn ha waxbaba kama samayn salbulcumuum iyo cumuumu salbi baa la kala yidhahdaa sidaas weyi markaad tidhaahdo yani masalan dadka markaa yani ahlulkabaa'irka ahi yani waxa weeye naarta ma wada gelayaan ma wada gelayaan bimacnaa bacdi baa ka gelaya ad uga jeeda yani marka ahlulkabaa'iri laa yadkhulu kulluhum ljannata kulluhum dhammaantood markaa jannada geli maayaan ee bimacnaa bacdi kamida iyaga kamida a gelaya macnahaas oo kale ayaa laga tilmaamaya waa salbu lcumuum laa cumuumu salbi haddaad tidhaahdo dembi markaysa waxaan markaa yani dembi dhammaantii yani qofka diinta kama saaro bimacnaa waxa weeye dembi dhammaantii qofka diinta kama bixiyo kama saaro waxaa la odhanayaa waa salbulcumuum ee cumuumu salbi ma aha oo loogama jeedo dembi diinta lagaga baxaaba ma jiro loogama jeedo ee maxaa laga tilmaamayaa yani dunuubtoo dhan markaa dembi kasta diinta lagagama baxee bacdi dunuubta ka mida diinta lagaga baxa salbulcumuum baa la yidhahdaa laa cumuumu salbi saas weeye qudbu raxaaha birta ay ku wareegaysaa ee mixdinkeedu markaysagaa uu ku wareegayaa ee mixdinkaa wax la midximinayo markaysagaa ka dhigan birta dhexda ku taalla marka isagaa marka waxaas markaa la wareejiyo uu ku wareegayo quwat lmadina waa markaisagaa malaha markaisaga yani xoogiisa fahiya yadu ladaa tacaarudin mainatun markaisagaa calaamad weeye ladaa tacaarudin marka markaa iscaaridaan agteeda kitaabu lijtihaadi fi lfuruuc badlfaqihi lwusca an yuxasila dana biana daka xatmun mahala wadaka maca mujtahidin radiifu wama lahu yuxaqiqu takliifu wahuwa shadiid lfahmi abca وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول وحاول مركا بدل الفقيه يعني كتاب الاجتهاد في الفروع اجتهاد كفروع للو اجتهاد أي مركا يسوح المركا كان كتاب يا أي هذا كتاب الاجتهاد في الفروع بدل الفقيه أي هو اجتهاد بدل الفقيه مركا فقيه إنه بحيان ليلة هذا الوسعى ودي كرانك أو بحيه uu ku bixiyo an yuxasila ay lian yuxasila liajli an yuxasila inuu taxsiiliyo oo uu helo darteed uu ku bixiyo dannan male uu helo uu malaynayo bianna daaka kaasi inuu yahay xatmun shay waajiba inuu yahay maalan tusaale ahaan wadaaka kaas oo faqiih ahi radiifu marka isagaa mid fangelaya weeye markaa mujtahid maca mujtahid yani mujtahid markaysagaa la jirkiisu markaa yani muraadif u yaho fangelaya waa isla macna faqiih iyo mujtahid wama ay waladiki waxa ay waladiki yuxaqiqu markaa xaqiijinaya lahu ay markaysaga yani lilfaqihi markaa u xaqiijinaya ijtihaadka atakliifu takliif weeye oo haddaanu mukalaf ahayn mujtahid ma noqon karo wahwa markaysagaa mujtahidku shadiidulfahmi waa mid fahmadiisu markaysagaa ay daran tahay yani markaa abcan yani abici ahaan bimacnaa abuur ahaan waa in markaa fahmadiisu ay daran tahayo uu yahay markaysagaa mid fahmo badan waa inuu yahay wakhtulifa waa la isku khilaafay fii man biinkaari alqiyaasi qad curif ay fi ijtihaadi ama fi ictibaari ijtihaadi man ijtihaadka kii tixgelinta la tixgelinaya ayaa la isku khilaafay qad curifa lagu aqoonsaday biinkaari alqiyaasi qiyaaska inuu diidayo kii sidaa lagu bartay ijtihaadkiisu talo muctabar ba yahoy mujtahidiinta ma lagu tirinaya mise xaggaasaa loo riixaya waa la daafadaynayaa taas iyadaa waa la ysu khilaafo laba qowl baa ku sugan waxau inoo tilmaamayaa tanna kitaabu lijtihaad buu inoo sheegayaa waa markaa yani kutubtii ugu dambaysay ama baababkii ugu dambeeyey kitaabka ayuu ka mid yahay waxaana marka ay ku saabsan tahay ijtihaad iyo taqliid iyo itibaac marka saddexdaas baa markaa la isbarbardhigaa culamada qaarkoodna laba qaybood unbay ka dhigaan oo ijtihaad iyo taqliid unbay ka dhigaan qaybta itibaaca waxay yidhahdaan qismi mustaqila ma aha saasay ka cabiraan waynu u tegi doonaa yani kitaabu taqliid baynu kaga hadli doonaa insha allah faqiih waxa markaa uu yidhi markaa hazali sida uu ibnu najaar alxambali ka soo naqliyey qaala alghazaliyu إذا لم يتكلم إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقرية اللحدة هدانو نينك فقيه أي آن وقهض للمسألة آن وحكهض ليبا مقل أو أصلين أقاعدين وآن وقهض لل سيدا مسألة ومركا إساقا أمقلي أما أركي يضو لقهض ليه آه ومسائشة مركا إساقا صور كاو أركي kutub inay mansuus ku tahay mooyaane aanu ku koobnaan meel kale aanu ku yani kutub kutub uu ku arkay inuu ku koobnaado ee aanu uga hadlin masaa'il aanu markaysagaa maqlin sidii masaa'il uu maqlay oo markaysagaa khilaafkooda iyo sharaxoodaba markaa si fiican u arkay saasoo kale haddaanu uga hadlin yani markaa ninkaasi faqih maaha faqih inuu yahay waxaa laga garan karaa suwarka markaysagaa la tansiisiyee la sheegay iyo suwarka aan la sheegin isku si inuu uga hadli karo oo isku si markaa u niqaashi karo oo markaysaga waxaan markaa uga fatwoon karo taas markaysaga waxaan ayaa laga egaa buuli markaa faqiih iyo mujtahid waa mutaraadifaan ayaa markaa naadimku ina yidhi oo waa isla macne labadaas fiqi markaa yani itlaaqeenna curfi ahaan waxay u yaqaaneen furuucday u yaqaaneen laakiin sidaynu kitaabka awalkiisa kaga soo hadalay yani markaa diintao dhan markaysaga waa fiqi usuul fiqiguna waa wada khuseeya caqiide iyo iyo markaysaga waxaan markaa fiqiga furuucda dirkaaba dirkaba waa khuseeya dirkaba waa khuseeya yacni nuquul baabkaa ku saabsanna hore aynu uga soo hadalnay tacriif ahaan la tacriifka la tacriifinayo ijtihaad waxaa la yidhahdaa bixinta uu awoodda bixiyo kii faqiiha ahaa oo uu ku bixiyo inuu markaysagaa mala u xukum maleeyo uu ku bixiyo xukum malaha u malaynayo bianna daka xatmun masalan waxa uu ka tilmaamayaa yacni qayb xukunkii ka miduu tusaaleeyey oo waxa weeye waa waajibnimadii waxaana la mida inuu xaaraan yahay ama markaysaga inuu sunno yahay ama inuu mubaax yahay ama inuu karaaha yahay sidaas aawadeed buu masalan ugu yidhi marka xukum sharciya wuxuu doonaba ha ahaadee malaynta la maleeyo yacni xasilinta uu xasilinayo darteed awoodda uu bixiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa ijtihaad baa la yidhahdaa shuruudaha markaysaga ijtihaadka loo shardiyo waxaa ka mida takliif oo haddaanu markaysaga waxaan mukalaf ahayn mujtahid ma noqon karo a waa dee xaggu cilmiga markaysaga waxaa ka helay yani markaa ka horeeya xaddu takliif ka horeeya ama qaangaadhnimo ka horeeya hadduu a hadduu siduu ku gaadhi karaa markaysaga waxaan markaa ma urka hooyadii bu kala soo dhacay dee ma suurtoobi karto waxa dhici kara markaysaga ma aha isagaan markaysagaa qaangaadhba noqon oo caqligiisiba weli ku filaanin inuu mujtahid noqdo yani wax dhici kara ma aha oo cilmigiiyo caqliga cilmiguba kusoo horeeyo o ilaa xaddul ijtihaad ka gaadhaa wax suuroobi kara maa shuruudaha markaa loo shardiyo waxaa ka mida markaysaga waxaan markaa takliifkaas baa ka mid a takliifkiina wuxuu keensanayaa caqli wuxuu keensanayaa buluuq ayuu keensanaya majnuunkii iyo sabigii markaa ma noqon karaan yani markaa mujtahidiin ma noqon karaan waa inuu yahay markaysagaa mid fahmo badan oo dabiica ahaan u fahmo badan yah oo gafladu aynay ku fara badnayn afladu waa inayna ku fara badnayn usuuliyiinta qaarkood waxay ka cabiraan yani fiqhulbadan bay ka cabiraan bimacnaa jidhkiisu waa inuu fiqi badan yahay oo fiiro badan yahay oo dabiic ahaan ay u tahay inuu markaysagaa wax u fiirsado oo isagaan waxba baran markaysagaa ixtimaalaad soo aroorin karo oo wax bushin karo oo wax ka jawaabi karo oo yani markaysaga waxaan waxyaalaha noocaas samayn karo qaar faqiihu nafsi bay ka cabiraan qaarna faqiihulbadan bay ka cabiraan oo talowta noocaasa markaysagaa ma inuu khaariqo yahay oo dadka mustawahooda markaysagaa ka yani dakaa iyo markaysagaa yani fiiraba badan yahay baa looga jeeda maya sida raajixa ah markaysagaa mustawaha dadku saddex qaybood weyi qayb faa'iqiin oo markaysaga waxa dadka ka mustawo sarraysa oo dakaagooda iyo fiiradooda iyo markaysagaa yani baraarugsanaantooda iyo fiqigooda yani markaysagaa ay ka fiiro badan tahay waa nooc qayb markaysagaa mustawaha dadku u badan yihiin ahaatay oo inta badan ah qaybay kafladu ku badan tahay iyo balaadad balaadada iyo damiinnimadu ku badan tahay saddexdaas qaybood wey yacni waxaa laga ixtiraasayaa qaybta hoose ee beliidnimada iyo damiinnimada iyo markaysa waxaan markaa kafladu ku fara badan tahay nooca inuu noqdo ayaa laga ixtiraasaya lamana shardiyo inuu markaa noqdo qaybta markaysagaa faa'iqiinta ah ee dadka markaa nisbadooda yacni markaa ka mustawaha sarreeya maskaxdoodu ka mustawaha sarrayso kaana lama shardiyo oo dad yar bay kuwaasina noqonayaan laakiin mustawaha dadku u badan yihiin waa inaan u ka hoosayno macnahaasaa laga tilmaama macnahaas ayaa laga tilmaamay waxaa kaloo uu sheikhu inoo tilmaamay culammadii lagu yaqaanay sida daahiriyadoo kale inay qiyaaska diidaan in badanoo usuuliyiinta ka mid oo qoladooda muta'akhiriinta ka midii waxay yidhaahdeen yacni markaa mar hadday qiyaaska diideen inaanu ijtihaadka saalixu ahayn bay tilmaamaysaa yacni qiyaaskuna ijtihaadka waxyaalihii ugu muhiimsanaa bay ka mid tahay alijtihaadu walqiyaas waa kii markaysaga imaamu shaafici uu yidhi maadaama caynkaas iyada ay tahay waa in markaa nimankaa la yidhahda hadalkoodu muctabar ma aha oo mujtahidiin iyaga lama ictibaarinayo khilaafkooduna khilaaf ma aha qawlkooduna qowl ma aha bacdi culamada ka mid ah sidaas diiday waxay yidhahdeen inkaarka ay qiyaaska diideen markaysagaa ijtihaadkii uma diidayso oo mujtahidnimada kama saarayso waana sida subki iyo qaadilciyaad iyo qawlaya kale markaysagaa ay doorteen waana qawlka fiican markaysagaa weyi haddii la iska yidhaahdo waxa weeye ciddii qiyaas diiday markaysa waxaan markaa ma yani mujtahid ma aha de waxa markaysagaa yani ka dhalan karta qolada kalena inay cagsigeeda yidhahdaan yo ciddii qiyaaska ogolay ijtihaad yani markaa saalixu ma aha daliil u diidayaana markaysagaa ma jiro asalkuna waxay tahay markaysagaa inaan markaa loo diidin marka tacasub weeyaan yani markaa ayuu shawkaniya yidhaahdaa arrinka la yidhahdo daawuda daahiriya iyo markaysaga qolada daahiriyada khilaafkooda la ictibaarin maayo waa iska tacasub maxdiya ayuu markaa yidhahdaa ay huwa ijtihaadku badlfaqihi faqiih inuu bixiyaa la yidhahda alwusca awoodda uu ku bixiyo an yuxasila liajli an yuxasila inuu xasiliyo oo uu markaa yani helo darteed uu awoodda ku bixiyo dannan male uu helo uu malaynayo biana daaka kaasi inuu yahay xatmun markaa inuu waajib yahay masalan tusaale ahaan wadaaka kaasi maca mujtahidin radiifu waa markaysagaa mid fangelaya markaa mujtahid erayga ah oo faqiih iyo mujtahid waa bimacna wamaa ay waladii kii yuxaqiqu markaa xaqiijinaya lahu ijtihaadka u xaqiijinaya yani lahu yani mujtahidka u xaqiijinaya ay lijtihaada ijtihaadka u xaqiijinaya ay yuxaqiquhu lahu yani markaa mujtahidka u xaqiijinaya ijtihaadka lahudu hudu waxay u noqonaysaa mujtahidka atakliif weeye wa huwa markaysagaa yani mujtahidku shadiidulfahmi waa mid fahmadiisu markaysagaa daran tahay dabcan dabca ahaan dabci ahaan iyo markaysagaa abuur ahaan markaysaga ay u daran tahay wakhtulifa markaysaga waa la isku khilaafay fii man curifa kii lagu aqoonsaday ay fi ictibaari ijtihaadi man ijtihaadka kii in la tixgelinayo curifa lagu aqoonsaday biinkaari lqiyaasi qiyaaska inuu diiday waqtigii baa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كتاب الاجتهاد في الفروع قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع وموضع الأحكام دون شرط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما به وما عليه أو به النسخ قد وما به وما عليه أو به النسخ وقع والسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب عين قسوة الرأي يعني كتاب الاجتهاد ناظم كوحول رحمه الله قد عرف التكليف بالدليل شروطه بشيغي يا مجتهد كالله شرطيه وحو صو شيغي إنه مكلف ياي وحكى لو ينوت المامية قد عرف التكليف قد عرف واقرتي مجتهد كو التكليف تكليف كو در قرتي بالدليل دليل لغو مركا ليسو كلفي دليل كاسو ذي العقل عقل أصاحبه قبل صارف النقول inta markaa waxa weeye naqliyada bimacnaa waxyiga iyo intaanu iman daliil markaa xukunka bara'ada asliga ah ka rara intaanu imanin in waxa weeye bara'ada asliga ahiyo xukum inay tahay oo laga qaadanayo ibaaxo taas yadaa waa inuu garanayaa waxau inoo tilmaamayaa bara'ada asliga ah waa inuu markaa yaqaanaa in waxa weeye intaan masalada sharci ku soo aroorin in baraa asliya iskaga sugan tahay taas yadaa waa inuu ogsoon yahay buu tilmaamayaa naqli aanu imanna wuxuu ka tilmaamayaa inta waxa weeye nusuusta iyo wixii nusuusta laga istimbaaday lagala baxay hadday ijmaac tahay iyo hadday qiyaas tahayba intaan markaa la helin ayuu ka tilmaamayaa qad carafa waa mid gartay waxa weeye mujtahidku atakliifa kalifaad la isku kalifay bidaliili daliil la isku kalifay daliilkaasoo dilcaqli caqli u saaxiiba qabla sarfi nuquuli inta waxa weeye naqliyadii markaa xukumka mas'alada sidaa ka sarfinaysay ka leexinaysay inta aan markaa la helin wاlnaxwa wاlmiizaana wاllugata wa jamaca mid kulmiyey weeyaan annaxwa yacni naxwaha iyo wاlmiizaana miizaanka oo mantiqa ah iyo wاllugata lugada maca cilmi اlusuuli lala qabo cilmiga markaa usuul fiqiga wa balaagatin iyo balaagada cilmiga balaagada lala qabo intaasba waa inuu markaa garanayaa oo uu markaa yacni yaqaanaa shuruudaha markaa loo shardiya waxaa ka mid ah waa inuu markaa naxwaha garanayaa oo sarfigiina ka mid yahay luqada waa inuu garanayaa mufradaadka mawaadka ay ka kooban yihiin waa inuu aada u yaqaanaa cilmiga markaa balaagada waa inuu markaa yaqaanaa saas si la-eg waa inuu markaa yaqaanaa usuul fiqiga waa inuu yaqaanaa kullu dalikana waxaa ku xidhan garashada markaysaga waxaan axkaamtii sharciga ahayd uu garanaya ee ka istimbaadayo waa inuu mandiqa garanayaa mandiqana wuxuu uga jeedaa qadarka kuxuu yani tacalluqa yani xuduudda markaa yani shardiyadooda iyo yani baraahiinta shardiyadooda bimacnaa daliil waxa la yidhaahdo yani markaa umuuraha noocaasa waa qadar ka mida ayuu ka tilmaamaya marka umuuraha kaleo dhan waa musallam laakiin miisaanka ama mantiqa yacni culammada markaysagaa qaarkood waa diidaan oo waxay yidhaahdaan yacni mantiqu ma aha markaysagaa shuruuda ijtihaadka kama mid aha waayo dee waagii hore markaysagaa mantiq lama aqoonin iyadoo aan mantiq la aqoonin haddana waxa weeye dee mujtahidiin badan baa saxaabadii iyo markaysagaa taabiciintii iyo markaa ka mid ahayd oo aad bay ugu badnaayeen marka taasi waxa weeye shardi inaynay ahayn mandiqu ayay ku tusinaysaa qadarka markaa ka mida mandiqa ee saxiixa ana waxay tahay waa mid markaa qofku uu iska fahmayo magacyo iyo asmaabaa loogu sameeyey yacni sheekh markaa shaykhulislaam ibnu taymiyana waxa uu yidhaahdaa yacni laa yaxtaaju ilayhi dakiyu walaa yantaficu bihi lbaliid yacni mandiqa markaa waxa uu yidhi ka dakiga ee fiirada badani ee dakaaga iyo markaa maskaxda badani uma baahna mantiq waxaan waa wuxuu iska garanayo ka markaa waxa weeye isagu markaa yacni ah baliidka ah ee fahmada daran ee damiinka ahina yacni kuma intifaaco laa yaxtaaj ilayhi dakiyu walaa yantaficu bihi lbaliid sidaas ayuu markaa ka cabiraa marka waxa weeye shardinta la shardinayo muta'akhiriinta ayaa shardiyey ee culammadii markaysagaa selafka cid shardisay yacni lagama soo naqlin marka arrinka noocaasa in la yidhaahdo mantiqa ayaa markaysagaa shuruudulijtihaad markaa shardi u ah yacni ijtihaad shardi u ah ta noocaasa markaa sidaas ayaa nadar ugu sugan yahay wa jamaca mid kulmiyey weeye mujtahidku annaxwa naxwaha iyo walmiisaana markaa miisaanka oo mantiqa ah iyo walugata luqada luqada waxaa looga jeedaa maadooyinka iyo alfaadda markaysagaa luqadu ka kooban tahay waa inuu aada u yaqaanaa maca cilmi lusuuli lala qabo cilmiga usuul fiqiga iyo wa balaagatin cilmiga balaagada markaa lala qabo oo iyagana markaa yaqaano wa mawdica alaxkaami duna shardi xifdi lmutuuni cinda ahli dabdi waxay ku cadfan tahay waxa weeye wanaxwa bay ku cadfan tahay wa mawdica alaxkaami axkaamta mawdiceeda meelaha marka ay ku dhacdo yacni aayaadkii axkaamta iyo axaadiistii axkaamtu waa inuu markaysaga iyadana kulmiyo bimacnaa uu garanayo duuna shardi xifdi lmutuuni matniyada inuu xifdiyo shardin la shardinaya la'aanteed cinda ahli dabdi culammada markaysagaa dabdiga u saaxiibka bimacnaa usuulka u saaxiibka ah agtooda yacni sidaas yadaa ayaa la shardiyaa duu rutbatin wustaa daraja dhexdhexaada waa inuu kaga sugan yahay fii kulli maa qabar waxaa markaa yacni soo hormaray dhammaantood waa inuu markaa yacni darajo markaa dhexdhexaada kaga sugan yahay ka ugu hoseeyana ahayn ka ugu sarreeyo inuu yahayna lama shardiyo laakiin martabo dhexdhexaada waa inuu kaga sugan yahay wa cilmu lijmaacaati cilmiga markaa ijmaacyadu mimaa yuctabar waxyaalaha la ictibaariyo ayuu ka mid yahay waxa uu inoo tilmaamayaa inuu aayaadka axkaamta iyo axaadiista axkaamtana waa inuu garanayo aayaadka iyo axaadiista axkaamta garashada uu garanayana waa la shardiyaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen aayaadka axkaamta ku soo arooray waa shan boqol oo aayadood marka shantaa boqol ee aayadood waa inuu markaa garanayo yacni meelahay ku dhacaanna waa inuu markaa garanayo saas in la-eg axaadiista rasuulkana sala allahu alayhi wasalam waa inuu markaa garanayo ee axkaamta ku tacalluqa iyadana markaa waa inuu garanayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sunan abi daawuud baa markaa ku filan ayay yidhaahdeen laakiin arrinka noocaasa waa la tacqiibiyey sida loo tacqiibiyey shanta boqol yani markaa qowlka odhanaya yani sida loo tacqiibiyey marka culamada markaa yani badan baa radiday oo waxay yidhaahdeen shan in lagu shan boqol lagu kaaftoomaayo aayadood sax ma aha aayaadka axkaamta ku saabsanna shan boqol waa ka badan yihiin bal ee haalibka aayaadka qur-aanka waa lagala bixi karaa markaysa waxaan axkaam sharciya waa laga faa'iidaysan karaa laakiin waxaa laga yaabaa shanta boqol ee la sheegaya intay dilaaladooda sariixa tahay ee ay ku caddahay inay ku saabsan tahay laakiin haddii la eego yacni markaa aayaad qasas iyo ku saabsan ayaa waxaa suurtoobi kartaa in xukum sharciya lagala baxo qaala zarkashi qaala alghazaaliyu wabnu lcarabi wa huwa miqdaaru hamsa mi'ati aaya وxakaahu lmaawardiyu can bacضihm wakaأnahum ra'w muqatila bna sulayman أwla man afrada aayaati اlaxkaam fii taصniifi wajacalaha hamsa mi'ati aaya وإنما أراد الظاهرة لا الحصر فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا على أن من ملك ولده عتق عليه وقوله, صلى وقوله تعالى امرأة فرعون على صحة إن ankixat ahli lkitaab yani waxa uu tilmaamayaa ghazali iyo ibnulcarabi waa ibnulcarabi almaliki qaadigii ayaa waxay yidhaahdeen waa shan boqol oo aayadood bay markaa yidhaahdeen maawardina culamada qaarkood buu isaguna ka sheegay yani waxaa laga yaabaa inay arkeen muqatil bnu sulaymaan sheikha la yidhaahdo oo kitaab marka aayaatulaxkaam ku saabsan sheikhii ugu horreeyey ee qoray ahaa oo shan boqol oo aayadood ku kaaftoomay saasay markaysa waxaan markaa laga yaabaa inay arkeen ayuu markaa yani tilmaamayaa yani markaa zarkashi waxaanu markaysa waxaan u jeeday marka inta dilaaladeedu marka ay daahirka tahay ee bimacnaa ku caddahay ee xasrin markaa ugama jeedin daliilku markaa yacni tusinta uu ku tusinayo xukum sharciya waxay isku khilaafaysaa marka waxa weeye ay ku kala duwanaanaysaa garashada la garanayaa sida fahmooyinku u kala duwan yihiin oo bimacnaa waxa weeye qof baa fahmadiisa ku garan kara in meesha xukum sharciya lagala bixi karo mid kale waxaa laga yaabaa inaanu taas fahmin baa suurtoobi karta sidaas aawadeed baa markaysaga calaamaadka yani waxaan leeyahay sidaas aawadeed baa waxaa ka mid a khasaa'ista imaamu shaafici lagu sheegay inuu aad iyo aada ugu fiirsan jiray yacni markaa dilaalaadka alfaada ama nusuusta ilaa markaysaga waxaan markaa uu kala baxay wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada in ciddii waxa weeye waladkiisa mulkida oo gacantiisa galaa inuu ka xoroobayo aanu markaa addoonsan karin oo aanu addoon u noqonaynin aayadda wejigu uga deliishanayaana waxay tahay yani wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada maxaa ka dambeeyey in kullu man fi samaawaati waalardi ila aati araxmaani cabda bimacnaa waxa weeye inay addoon u yihiin addoommo u yihiin iyo in markaa awlaad ay u yihiin labadaas inayna kulmi karin inay addoommo markaa ugu imanayaan maalinta qiyaame iyo in waxa weeye awlaad iyo ubad inay u yihiin labadaas inayna kulmi karin ayaa markaa aayaadka laga fahmaya sidaas aawadee aayaddaas wuxuu ka daliishaday ciddii waladkiisa mulkidaa waladkiisu waa ka xoroobaya imra'ata fircawnana waxaa markaysa waxaan markaa uu ka daliishaday ankixada markaysagaa yacni gaaladu ama ahlu kitaabku inuu asaxayo sidaas iyadaa buu ka deliishaday iyo marka aayaad kale oo markaa la mid wagayra dalika min alaayaati alati lam tusaq lilaxkaami waqad nazacahum ibnu daqiiq alciid ayضa waqala huwa gayru maxsuurin fi hada alcadad yani ibnu daqiiq alciid baa marka isagaa caariday oo waxau yidhi cadadkaa kuma koobna ayuu yidhi ilaa uu ka marka yani hadalkii marka isagaa yani waa waday dabeedna markaysagaa waxa uu yidhi walacallahum qasaduu bidalika alaayaata alaayaati alaayaati daallati الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام البحر المحيط مجلد كسديداد لا بقول يصدر دار الكتب marka calaa kulli xaal yani waxa weeye in qadarka lagu kaaftoomo layaa shan boqol oo aayadood weeye saas yadaabay qalad u tahay isnawi baa ishkaal keenay oo waxauu yidhi qur'aanka markaysaga in la yidhaahdo bacdi ka midu ku kaaftoomaya oo qur'aanka barashadiisa iyo garashadiisa waa inuu qadar ka mida markaa mujtahidkii qadar markaa ka mida cadadkiisu intuu doonaba ha ahaadee waa inuu garanayaa oo inuu wada garto lama shardiyo ishkaal baa ku sugan buuri sababta ishkaalka uugu sugan yahay waxay tahay aayaadka kala sooca la kala soocayo ee la odhanayo intani waa axkaam intana ma aha waxay keensanaysaa marka hore in la wada garto a oo shayga in la kala sooco o la kala qaybiyaa ma suurtoobi karto haddii aan marka hore shayga markaysaga yacni la garan marka la garto marka ayaa la kala qaybin karaa oo la kala sooci karaa inuu cid kale qallitaano ma suurtoobi karto oo dee waa mujtahid ninkani maadaama caynkaas iyada ay tahay waxay keensanaysaa inuu aayaadka wada barto ayuu markaa keensanaysaa oo qur'aankii oo dhan aqoon inuu yeesho saas aawadeed baa khayrawaani sheikha la yidhahdaa uu ka soo raray shaafici inuu yidhi markaisaga waxaa loo shardiyaa mujtahidka inuu qur'aanka oo dhan markaisaga wada xafido ayaa loo shardiya qaala isnawi waliqtisaaru cala bacdi alqur'aani mushkilun liana tamyiiza aayaati alaxkaami min hayriha mutawaqifun cala macrifati aljamiici bidaruura وتقليد الغير في ذلك ممتنع لأن المجتهدين متفاوتون في استنباط الأحكام ويكوكل تقين استنباط الأحكام من الآيات لا جرم أن القيروانية في المستوعب في المستوعب نقل عن الشافعي رحمه رضي الله عنه أنه يشترط حفظ جميع القرآن نهاية الصول يعني شرح مركة منهاجك جزك اللبات يعني كن إيا لحية الصدر رقم هو تسلسل marka calaa kulli xaal sidaas iyada ayuu tilmaamay xagga markaa yani axaadiista laftooda culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen yani markaa sunanka abu daawuud baa markaa ku filan laakiin taa lafteeda waa la bushiyey oo waxaa la yidhi sunanka abu daawuud yani axaadiistii axkaamta markaa ku soo aroortay mana wada koobin mucdamkeediina ma sheegin oo markaysaga in badan oo ka mida yani axaadiistii axkaamta kusoo aroortay sunanka abi daawuud aan ku sugnayn ayaa jirta baa la yidhi bacdi culamada ka midii waxay yidhaahdeen axaadiista marka axkaamta ku saabsanna waa inuu ilaa markaa kun iyo laba boqol oo xadiis waa inuu marka isagaa qayba bacdi kale waa kasii badiyeen oo waxay yidhaha ilaa saddex kun oo xadiis waa inuu markaisaga waxan markaa bartaa bay yidhahdeen saddex markaa kun oo xadiis waa inuu marka isagaa bartaa bay yidhaahdeen culamada qaarkood oo adkaysayna waa jiraayo yani markaisagaa imaam axmed ibnu xambal iyo waxaa laga sheegaa yani markaisagaa in cadado badan oo markaisaga afar boqol oo kun oo markaisagaa xadiis iyo markaisagaa inuu yani markaa umuuraha noocaasa markaysagaa inuu sheegay oo la weydiiyey markaysagaa ninka fatwoonaya inuu boqol kun oo xadiis yaqaano oo ku filan tahay dabeedna markaysaga waxaan markaa uu yidhi may haddaa laba boqol ilaa uu markii dambe afar boqol markaysaga waxaan markaa u gaadhay marka calaa kulli xaal taasna waxaa ku sugan markaa tashdiidaada ayaa ku sugan iyo markaysaga waxaan markaa adkayn badan ayaa markaysagaa ku jirta marka calaa kulli xaal cadadka ay tilmaamayaan ee markaa saddexda kun iyo markaysaga waxaan kunkiiyo labada boqol iyo iyaga laftooda markaysagaa saxiix ma aha yacni cadadkaana maxsuurkuma aha waxaana ka caawin kara kutubta laga alifay ayaa marka isagaa ka caawin karta axaadiista axkaamta loo khasisay sida waxa weeye markaisagaa muxararka iyo yani markaisaga markaa ilmaamka iyo markaisagaa cumdatulaxkaamka iyo buluqulmaraamka iyo muntaqa alakhbaarka iyo kutubta noocaasa markaisaga markaa laga alifay yani axaadiista marka axkaamta yani kuwaasbaa markaisagaa ka caawin kara shuruxdoodana markaisaga waa daalacan karaa marka kuwaas oo kale yani marka aad bay u anfacayaan yani waxaa weliba takhriijaadkoodana markaysaga inuu raajaco oo markaysaga culimmadu waxay ka yidhaahdeen waa inuu markaysaga waxan markaa raajaca oo kutubta markaysaga takhriijaadka axaadiista axkaamta markaysaga takhriijisay iyadana markaysaga waa inuu egaa sida nasburaayaha iyo diraayada iyo talkhiisulxabiirka iyo markaa saas si la eg yani markaa yani irwaa lhaliilka iyo yani markaa kutubta noocaas ah waa inuu markaysa waxan markaa iyagana marka aad u daalacdo ayaa markaysa waxan markaa u baahan yahay in waxa weeye aayaadku ayna ku koobnayn shan boqol shaarixa laftiisu markaysaga waa tilmaamaya wamaa zacamahu lbacdu biana aayaati alaxkaami maxsuuratun fi hamsi miatin hayru saxiixin sidaas inayna saxiix ahayn ayuu markaysa waxan markaa tilmaamay qaraafi laftiisu inuu hore u radiyey ayuu markaa sheegayaa oo fakhraddiin araazi markii uu yidhi yani shan boqoloo aayadood waa inuu markaysagaa bartaa oo isaguna ra'yigaas markaa ku tegay waxa markaysaga waxaan markaa qaraafi waa radiyey oo waxauu yidhi qur-aanka markaysaga aayad ka mida waxaa laga yaabaa inaanad helin ilaa markaysaga waxaan haddaad heshana waxaa ku sugan yacni xukum sharciya in lagala bixi karo marka shan boqol in lagu koobo aayadood waa arrin baciida yacni muxaqiqu waa ka soo raraya sharxu tanqiixa ka soo raraya martabo dhexdhexaada waa inuu kaga sugan yahay culumta waxyaalaha soo horumaray oo lama shardiyo yacni tabaxur uu markaysagaa bad ku noqdo oo markaysaga waxaan markaa lama shardiyo inuu bar bad ku noqdo yacni markaa lama shardiyo sidaas yada ah ayaa markaa culammada badankoodu yidhaahdeen bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen yacni waxyaalaha kaleo dhan inuu ku tabaxuro lama shardiyo laakiin marka xuruufulmacaaniga iyo waxyaalaha marka ay faa'iidaynayaan macaanida ay keensanayaan taas marka isaga iyada waa la shardiyaa inuu ku tabaxuro aada marka aqoon ugu yeesho aqoon aada waa inuu u yeesho xuruufulmacaaniga oo waxa weeye yacni xuruuftaasi macnayaasha ay faa'iidaynayso waa inuu markaysaga aada u bartaa aad waa inuu markaysaga u bartaa waayo markaysaga waxay isku khilaafaysaa dee waxa weeye dilaalaadka markaysaga ay ku tusinayso iyo macnayaasha laga qaadanaya ay ku kala duwan tahay oo ay isku khilaafaysaa waxaana ka caawin kara kutubta markaysa waxaan markaa ka warranta yacni marka ayaa ka caawin kara waxa ugu fiican markaysa waxaan muqni labiibka oo markaysagaa sharaxyadiisana loo doonto yani markaa kaas baa markaa ugu fiican culamo badan oo sharaxday baa jira oo markaysagaa culamadii yani markaa culamaa hore yani oo mutaakhiriinta ka mida sida damaamini iyo markaysagaa shumani iyo qolyahaas markaysagaa laftooda waa sharxeen baa layidhi culamada mucaasiriinta qaar ka midna waa sharxeen sida markaysagaa yani muxyidiin cabdilxamiid oo kale markaa isaguna waa sharxay marka kuwaasa calaa kulli xaal isaguna markaa iyaguna ka caawin kara culamada qaarkood oo markaysaga iyaguna yidhi maya wixii luqada ku saabsan xurufulmacaaniyo keliyama maahe waa in markaysaga iyaga uu ku tabaxuraayo yani markaysa waxaan markaa u aad yani markaa u bartaa oo marka waxa waya aanu markaa yani martabo hoose ama martabo dhexe waa inaanu kaga sugnay yani sidaas aawadeed waa inuu markaysagaa garan karaa markaysa waxaan hadallada la isticmaalo qaalibkooda waa inuu fahmi karaa markaa lama shardiyo erayada gariibka ah ee waxshiga ah ee naadirkaa inuu barto laakiin wax alla wixii la isticmaalo inuu markaysa waxaan markaa barto taas iyadii waa shardi bay yidhaahdeen laakiin erayada markaysagaa waxshiga ee bimacnaa naadirka ah ee gariibka ah erayada noocaas ee aan siaaba loo isticmaalin iyaga inuu markaysagaa barto yacni lama shardiyo bay yidhaahdeen marka waxa uu yani naadimku sharaxiisa ku misaalinayaa erayada gariibkaa waxaa ka mid a aan markaa inuu barto aan la shardinin yani ninkii markaysagaa yidhi maa lakum taka'tum calaya katakatakatakui waaba kari waayebe maa lakum taka'tum calaya kataka'ku'ikum calaa dii jinnatin ifranqacu yani waxa weeye nin baa markaysagaa yani uu ahaa yani markaa mala acraabi ah markaasuu wuxuu yihi maxaa markaysagaa idiin sugnaado takaka'tum calaya ay loo soo ururteen kataka'ku'ikum ururkiina aa ku ururaysaan oo kale calaa dii jinnatin sidii mid waalan aa ku ururtaan oo kale maxaa aniga igu soo ururaysaan ifranqacu iga kala yaaco iga taga sidaas iyada abuuli marka erayadaas marka waxa weeyaan uu isticmaalay waa erayo markaysagaa gariib ah oo waxshi ah oo aan markaysagaa naadir oo aan la isticmaalin yacni weeyaan taa iyo waxyaalaha shabaha yacni misaal baa looga jeedaaye taa iyo waxyaalaha shabaha inuu markaysagaa waxa yacni barto yacni markaa lama shartiyo laakiin waxyaalaha mustacmalka ee la isticmaalo ee markaysagaa luqada markaysagaa si badan loo isticmaalo taa waa inuu markaysagaa barto aqoon u yeesho ayay markaa yidhahdeen marka taasna sidaas iyada ah yacni weeyaan waxay u badan yihiin culammadu markaysaga waxaan markaa tawasudku in martabo dhexdhexaada uu kaga sugan yahay in shardigunu yahay cilmiga markaysa waxaan markaa ijmaaciyada garashada uu garanayo ijmaacyada bimacnaa waxaa loo jeedaa mawaadic ay dhacay dhacday baa laga tilmaamaya oo meelaha lagu ijmaacay garashada uu garanayaana waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa la ictibaarinayo la tixgelinayo ee shardinimo loo ictibaarinayo sidaas iyadaa ayay markaa ka mid tahay waxaana ka caawin kara musanafaadka laga alifay yani marka ijmaacyada sida maraatib alijmac libni xasmi oo naqd lijmacna uu weheliyo ibnu taymiya markaysa waxaan markaa uu masaa-isha qaar ku tacqiibiyey wakadalik waxaa kaloo markaysagaa ka anfici kara yani ibnu hubayra sheikha la yidhaahdo oo isaguna markaysa waxaan markaa kitaabkiisa saxaaxa yani markaa isaguna markaa yani ijmaacyada aada ugu soo naqliya wakadalika ibnu lmundir yani annaysaburi isaguna waxa markaa yani ijmac alijmac kitaab la yidhahdo ayuu isaguna alifay oo ijmaacyada markaisaga uu kaga warramo marka kutubtaas baa ka mida waxyaalaha ka caawin kara yani marka ijmaacyada garashadooda wa mawdica alaxkaami waa inuu markaisagaa jamciyey naxwaha waa inuu jamciyey ashyaadaa kalena waa inuu wa mawdica alaxkaami ay wa macrifata mawdici alaxkaami garashada markaisagaa meelaha axkaamta uu garanayana ee aayaadka axkaamta ama axaadiista markaa axkaamta yani garashada uu garanayana waa in la shardiyaa waa inuu markaa garanaya duuna shari shardin la shardinaya la'aanteed duuna shardi xifdi lmutuuni matniyada inuu xafdiyo xifdiyo la'aantood shardin la shardinaya la'aanteed cinda ahli dabdi cidda markaisagaa dabdiga u saaxiibkaa bimacnaa usuulka u saaxiibka agtooda duu rutbatin wustaa derajo dhexdhexaada waa inuu kaga sugan yahay fii kulli maa qabar waxyaalaha markaisaga yacni soo socday bimacnaa ina soo maray oo dhan waa inuu markaa martaba dhexe kaga sugan yahay aanu markaa ka ugu faa'iqsan aanu ahayn lama shardiyo inuu yahay yani ka ugu faa'iqsan ka ugu hooseeyana inuu yahay markaisaga xakaafi ma aha waa inuu dhexdhexaad kaga sugan yahay wa cilmu lijmaacaati ijmaacyada markaisagaa garashada markaa la garanayo ay wa cilmu mawaadici alijmaacaati ijmaacyadu meelaha ay dhaceen garashada la garanaya mima yuctabar waxyaalaha la ictibaarinayo ka mid yahay ka shardi laaxaadi wamaa tawaatara yani xaalay markaa la mid tahay yani markaa taasi aaxaadka markaysa waxaan axaadiista aaxaadka garashada la garanayo shardinta la shardinayo iyo wamaa tawaatara wixii tawaatur noqday garashada la garanayo shardinta la shardinayo ay ka shardi macrifati alaaxaadi wamaa tawaatara wamaa saxiixan aw daciifan qad jara wamaa ay waladii kii yani qad jaraa markaysagaa yani dareeray ama socday saxiixan xaal uu yahay aw daciifan ama daciif uu yahay isagana waxa marka uu yahay yani waxyaalaha la ictibaarinayo inuu markaa shardi u yahay yani markaa mima yuctabar yani marka waxyaalaha la ictibaarinayo ayuu ka mid yahay inuu garanayo wamaa calayhi wamaa ay waladii kii waqaca uu dhacay wamaa waladii kii markaisaga annasku nasakhaadi waqaca ay dhacday calayhi isaga korkiisa ay ku dhacday aw bihi ama isaga laftiisa ay ku dhacday oo isaga wax lagu nasakhay ama isaga la nasakhay calayhidu waa in isagu mansuuq yahay bihiduna waa in isaga wax lagu nasakho naasikh uu yahay taa garashada la garanayaana ay mima yuctabar isaguna waxa uu ka mid yahay waxyaalaha la ictibaarinayo oo loo tixgelinayo shardi inuu yahay ijtihaadka garashada la garanaya wa sababu nuzuuli sababu nuzuulku shardu mutabac waa shardi markaisagaa la raacaya weeye ka xaalati alruwaati waalasxaabi xaaluu markaisagaa la mid ahaaday yacni markaa xaaladda marka axwaasha ruwaadda oo sixa iyo dacfi yacni hiqa iyo markaisagaa hiqa la'aan yacni cilmi iyo diin iyo warac iyo markaisagaa yacni kayrkood dabdi iyo dabdi la'aanteed waxay kaga sugan yihiin iyo walasxaabi saxaabadu markaisagaa axwaashoodiiyo siday ku sugnaayeen sida garashada la garanayo xaaluu la mid yahay waqallidan fidaa cala sawaabi waqallidan markaa qallida buu kuulo ku dayo yacni fidaa markaisagaa yani umuuraha aan soo sheegay ijmaacyada laga soo bilaabo ilaa halkan ugu dambaysa ee axwaasha saxaabada laga soo gaadho yacni marka cala sawaabi qowlka sawaabkaa marka lagu socdo waxaad qallidataa markaisaga ahlucilmiga markaisagaa muctabarkaa ama culammada markaisaga a'immada waaweyn yacni markaa ku qallido waxa uu halkana inoo sheegayaa waxyaalaha la shardinaya waxaa ka mida waa inuu axaadiista markaisagaa kala garanaya oo yacni marka axaadiista yacni noocyada markaa saxiixa iyo xasanka iyo daciifka mutawaatirka iyo aaxaadka xaaladda ruwaadda yacni markaa rijaalulxadiiska markaisagaa ragga ruwaadda ee xadiiska soo wariya sidaa markaa yacni ay yihiin xagga siqala-aanta iyo markaisagaa siqanimada siday ka yihiin dabdiga iyo dabdila-aanta wahaakada umuurahaasoo dhan waa inuu garan karaa oo axaadiista xukumi karaa isagu oo markaisagaa xadiiska aanu markaa cid u qallidanin yacni qowl baa saaleh waa inuu markaa isagu markaa xukumi karaa oo taqliid wax la yidhaahdo aanu la iman ee axaadiista markaisagaa inay saxiix yihiin iyo inay daciif yihiin waa inuu markaisagaa isagu yacni markaa uu ictimaadayaa yacni naftiisa markaa uu ictimaadaya bacda allahi oo aanu markaisagaa cid kale marka aanu ku qallidan markaa sidaas iyada ah yacni markaa weeyaan culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya taas waxaa kaga filan markaisagaa inuu yacni a'immadii xukumtay inuu markaisagaa qallito ayaa ku yacni ku filan taasna culammada qaarkood way radiyeenoo waxay yidhaahdeen waxa markaysagaa ka dhalanaysa inuu waxa weeye mujtahid ijtihaad la imanaya oo haddana markaysagaa ijtihaadkii uu la imanayo ijtihaadkiisu taqliid asal ahaan uu ku binaysan yahay asalka wuxuu ku binaysan yahayna ay taqliid tahay noocaas oo kale ayay markaysagaa noqonaysaa sidaas aawadeed tan noocaasi markaa sax ma aha ayay bacdu ahlicilmi yacni markaa yidhaahdeen waxyaalaha kale ee la shardiyo waxaa ka mida waa inuu markaa naasikh iyo mansuukha waa inuu garanayo oo adilada wixii naasikha iyo wixii mansuukha waa inuu markaysaga kala fahmayo oo uu kala garanayo garashada uu garanaya waxay ka mid tahay iyaduna markaysa waxaan markaa waxyaalaha yani markaa loo shardiyo ijtihaadka taasna waxaa ka caawinaysa musanafaadka laga alifay yani annaasikh waalmansuukh aayaadka qur'aanka ah naasikha yani yani yani wax nasakhaya iyo kuwa markaysaga mansuukhaadka ee la nasakhay yani markaa kutubta laga alifay wakadalika axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwa wax nasakhaya iyo kuwa la nasakhayaba markaysa waxaan axaadiistaasna annaasikh waalmansuukha laga alifay iyadana markaysaga waa saasi la-eg ahlucilmi badan baana markaysaga naasikh waalmansuukh wax ka alifay oo markaysaga uu ka mid yahay ibnu jawzi oo axaadiistana markaysagaa mid buu ka qoray aayaadkana markaysagaa mid buu ka qoray yacni culammada kale wax ka aliftay waxaa ka mid a asram oo kale sheikha la yidhaahdo waxa uu isaguna ka alifay yacni saaxibulimaami axmed waxa uu ka alifay kitaab la yahay annaasikh waalmansuukh oo axaadiista ku saabsan ayuu alifay yacni xagga marka aayaadkana yacni culamo fara badan oo markaysaga yacni kala duwan ayaa ka alifay yacni annaasikh waalmansuukh yani marka musanafaad fara badan ayaa markaysagaa laga qoray marka kuwaas baa ka caawin kara laakiin waxa markaa sidaynu kitaabu naski aynu hore ugu soo maray waxaa habboon selafku waxyaalahay ku magacaabeen naski in layska hubsado oad hubsato markaysaga ma waxay ujeedaan naskigii xukumka waa la rafciyey mise waxay ujeedaan markaysagaa naskigii waa la khasisay ama waa la qayday bay ujeedaan waayo macnaha naski siday u isticmaali jireen selafku waa ka ballaadhnayd sida markaysaga muta'ahiriinta usuuliyiintu ay u isticmaalaan waa ka ballaaran tahay marka sidaas aawadeed waa in markaa taas iyadaa la hubsadaa yacni ma waxay u jeedaan xukumkaba waa la rafciyey mise waxay u jeedaan maye xukumka waa la khasisay mise waa la qayday yacni mid walba waa u isticmaalaan taas waa in layska hubsadaa sabab nuzuulkaiyo sababulwuruudkaba waa inuu garanaya axaadiistu markaysaga yacni sababtay ku soo aroortay iyo aayaadku sababtay ku soo degeen waa inuu markaa dirkaba garanaya taasna asbaabu nuzuul yani waxaa laga qoray markaysaga kutub baa laga qoray yani waaxidii sheikha la yidhahda risaalu ka qoray asbaabu nuzuul la yidhaahdo oo u asaaniidda ku warinayo wakadalika markaa suyuutina lubaabu nuquul fi asbaabi nuzuul